dowlada hoose ee magaalada garowe ayaa boosteejooyin cusub u asteysay gaadiidka bajaajka ee ka howlgala degmada garowe ujeedada boosteejooyinka loo sameeyey ayaa ah in la helo goobo cayiman oo lagu soo hagaago gaadiidka loo yaqaano bajaajka gudoomiye ku-xigeenka degmada garowe maxamed cali xamari oo ka warbixiyey qorshahan cusub ee loo keenay gaadiidkan ayaa sheegay bajaaj walba in laga doonayo inay ku ekaato astaan loo cayimay meelihii hore oo loo qoondeeyey bajaajleyda oo astaanka ahaa in calaamad loogu xiro waa aragtaa calaamadda iga koraysa waa astaanka guureeye ee bajaajta waxaa jira meelo kale oo loo surayo astaama ah waxaana rabaa dhammaan bajaajleydu inay iska diiwaangeliyaan xafiiska gaadiidka dowladda hoose haddii ilaahay idmo si ay u hagaagto waxaa la rabaa in lala shaqeeyo dhallinyarada dowladda hoose oo ka shaqaynaysa baakinnada iyo taraafikada haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan isku ognahay bajaaj walba astaankeeda keliya ayay istaagi ka dhac qaar ka mid ah guddiga gaadiidleyda magaalada garowe ayaa ku baaqay in nidaamkan loo hoggaansamo waxaannu marka idiin sheegaynaa bulshada ku shaqaysatay gaadiidka bajaajta nidaamkaasu nidaamkii magaaladunayna kaga nabadgeli lahayd innaguna ku kala nabadgeli lahayn gobollada iyo degmooyinka gaadiidkana kaga furan yahay inaynu kaga nabadgeli lahayn weeye nidaamkaa ha loo hoggaansamo nidaamkaa ha loo hoggaansamo nidaamkaa ciddii aan u hoggaansamin wixii ganaaxa oo ku soo baxa annaga guddigii baanu nahay aynugu eedayn intaasaannu idiin sheegaynaa waa in nidaamkaa loo hoggaansamaa boosteejooyinka la galaa boosteejooyinka laga baxaa sistamka ay degmadu inoo soo jeedisay oo ah in gaadiidku degmada iska deewaangeliyo in la qaato laysan in warqad aqoonsiya ooaynu kaga duwannahay dadka degmooyinka ka soo gelaya in la qaatana waa in loo hoggaansamaa waxaa haddaba loo rabaa inay u hogaansamaaneen shaqada iyo astaamaha si suuqu u helo firaaqo waddooyinka meesha laga bixi lahaa istooyimaadiga astaamaha loo sameeyey ay u galaan ka faylaan nidaamka halkaa ka ilaaliyaan aan waddo damba la xidhin hadda wataa waddadii xagga waa ka xidhanta xaggana waa ka xidhanta labada dhanba waxaan la doonayaa in loo sameeyo nin kasta oo darawalah nidaamkii uu ku shaqayn lahaa la diiwaan gelinayo qaabkii uu ku shaqayn lahaa warqadda ku shaqayn lahaa iyo laysanka ku qaadan lahaa giddi lagu shaqaynaayo oo loo samaynayo dib dambana laysaga soo dhexyaacayn gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajka ayaa door ka qaato saxmadda waddooyinka halbowlaha ah ee magaalada garowe waxaana boosteejooyinkan loo sameeyey ay yarayn doonaan caqabadihii ka dhala jiray cariiriga waddooyinka